kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions leaga ayaa xalay wacdarihiisa lahaa aana kooxda kubadda cagta ee manchester city ay u soo baxday wareega sideedda kadib markii kulankii gurigeeda ka dhacay uu eber iyo eber noqday kii horena ay shan gool iyo waxaba ku badisay waxaana ay si xaraga leh oo aan dhib badnayn ugu soo gudubtay wareegga sideedda laakiin kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo b s g kulankii dhex marayay taa waa uu ka duwanaa xiisihiisa ayuu lahaa waxayna ahayd ciyaartii labadan kooxood dhex martay ciyaar labada qaybood kooxiba kooxda kale ay ka gacan sarraysay kooxda kubadda cagta ee b s g oo lugtii hore gurigeeda hal gool iyo waxba ku soo badisay ayaa qaybtii hore ee ciyaarta iyadu ahayd koox aad u awood badan isla markaasina aad uga gacan sarraysay kooxda kubadda cagta ee real madrid ciyaaryahan keliyan embabe ayaa shabaqa ku hubsaday kubaddu u soo dhigay ciyaaryahan neymar ciyaaryahan embabe kubaddan waxa uu khiyaanay difaaca iyo goolhayahaba isagoo goolhayaha u eegay dhinac uu kubadda ka siinayay ma ahan dhinaca kale taasina waxa ay keentay in ciyaaryahan cotua si sahlan kubadda lagaga dhaliyo qaybtii hore ciyaarta labada kooxood hal gool iyo waxba ayay ku kala nasteen oo weliba kooxda b s g taasi ay laba gool iyo waxba u ahayd maadaama lugtii hore ay hal gool ku soo badiyeen laakiin ciyaartu markay maraysay lixdan daqiiqo soddon daqiiqo oo keliyana ciyaarta ay ka harsan tahay welina ay kooxda kubadda cagta ee b s g gacan sarrayso ayaa ciyaaryahan karim benzima waxa uu qalqal ku abuuray goolhaya kooxda kubadda cagta ee b s g danaruma qalqalkaasi waxa uu keenay in ciyaaryahan danaruma uu kubadda u baaso fenicius junior weeraryahanka kooxda kubadda cagta real madrid oo kubaddii dib ugu soo celiyey benzima oo keligii linaya say taagan waxa uuna kubaddaasi shabaqa ku hubsaday ciyaaryahan karim benzima goolkaasi laga dheliyey b s g waa uu kaga darnaa guuldaradii ku dhacday habeenkii xalay waxa uu keenay goolkaasi inuu qalqal ku abuuray gebi ahaanba kooxda kubadda cagtae b s g qadkoodii dhexe difaacii weerarkii iyo xataa macalinkooda waxaana ay taasi keentay in ciyaaryahan karim benzima uu mar kale gool ka dhaliyo ciyaartana uu sidaasi barbara kaga dhigo isugeyn laakiin koob iyo toban ilbiriqsi kadib kubad ay qadka dhexe ku lumisay kooxda kubadda cagta ee b s g ayaa waxaa si lama filaana kaga faa'iidaystay kubad uu lahaa ciyaaryahan markinos iska bixi ciyaaryahan karim benzima oo malaha ku xisaabtamayey halka ay kubaddaasi caga dhiganaysay goolahayaha kooxda kubadda cagta ee danaruma ayuu mar kale si xeeladaysan xirfadino ay ku jirto kubadda u dabamariyey goolkan oo benzima laftiisa lama filaan ku ahaa ayaa waxa uu keenay inuu ciyaaryahanku si aada u dabaaldego garoonka benabeyu oo kumanaan taageerayaalihii ay fadhiyeenna ay si weyn ugu sacabtumaan goolkaasi waxa uu noqday kii guusha u keenay kooxda kubadda cagta ee real madrid isugeyn waxaa kooxda real madrid ay ku badisay saddex gool iyo laba si kale haddii loo dhigo ciyaartu waxay noqotay benzima saddex b s g laba sidaasina kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa wareega sideedda u soo baxday kooxdan oo ah kooxda ugu koobabka badan koobkan lagu loolamayo ee champions leaga ayaa haatan haysata fursad ay mar kale koobkan ugu guulaysato ciyaaryahan karim benzima ayaa dhinaca gooldhalinta ee kooxda kubadda cagta ee real madrid waxa uu soo galay kaalinta saddexaad ciyaaryahan keliyan embabe oo benzima ay isku waddan ka soo jeedaan oo waddanka faransiiska isla wada yihiin ayaa isna heshiiska uu kula jiro kooxda kubadda cagta ee b s g waxa uu ku egyahay xilli ciyaareedkan markuu dhammaado xanta suuqa kaliibsiga ciyaartooyda ayaa waxay sheegaysaa xiddigan inuu ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee real madrid oo uu muddaba taageero u ahaa laakiin ilaa iyo hadda xiddiguma aanu sheegin halka uu caga dhigan doono ingiriiska sbain iyo talyaaniga iyo weliba kooxda b s g lafteeda ayaana gebi ahaantood ciyaaryahankan isha ku wada haya iyadoo xiddigani uu isagu haysto fursadda ciddii uu doonayo in uu ku biro wagaag dhegaystayaal guud ahaana xubintaana ciyaarahinta ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe waa mascade oo dila sidaa iyo nabadgelyo